maalmahan xildhibaano baarlamaanka federaalk soomaaliyeed oo sheeganaya inay deegaanadaas u dhasheen oo maalmahan meesha ka hadlaya waa maqlaynay mase yeeshe waxaan rabnaa in ummadda u sheegno deegaanadaas inay yihiin deegaano koonfur galbeed soomaaliya kana tirsan yihiin gobolka boqol shacabka ceel berde iyo shacabka seegmooyinka kale ee boqol intuba waa shacab reer koonfur galbeed soomaaliya ah xildhibaanada maalmahan meesha iyada ka hadlahayana ma aha xildhibaano aan isleeyahay intooda badan inay deegaanadaas u dhasheen xildhibaanadu duminta iyo burburinta qaranka soomaaliyeed waayahan oo dhanba waa loo bia waxay dawladda soomaaliyeed ku hayeen hase yeeshee xildhibaanada meesha ka hadlaayo annagu waxaan aaminsanaynaa inay waxbaa soo kordhinaynin shacabka reer ceel berde caate iyo yeed tuulooyinka la yidhahda dhintu waxay u baahan yihiin maanta in cadowga maanta deegaanada soomaaliyeed ku meereysanayo shabaabka oo gumaadka ummadda soomaaliyeed in laga saaro xarumo caafimaad iyo horumar ciddii u geynaysa maanta maslaxa ugudisa marka waxaan u aragnaa xildhibaano wareersan oo aan qarannimada soomaaliyeed aysan la weyneyn iyo in soomaaliya nabad la gaarsiiyo rabo kolba meeshii markaas aan isleeyahay xeerada salkeeda ka qooyeen inay barnaamijka abaabulayaan marka koonfur galbeed ahaan waxbaynu hadda culays nagu haysa ma laha waxaan rajeynaynaa marka qabiil ma noqdo dawlad xildhibaanadu waxay isku bahaysteen waa wax qabiila waa qorshaha koonfur galbeed waa cad yahay reer ceel berde reer rabdhuure iyo reer waajidi reer baydhabo intuba waxay oos imaanayaan dawladda koonfur galbeed soomaaliya dawladda koonfur galbeedna waxay gunta bisha isaga dhigaysaa sidii deegaanada adowga uu haystada looga saari lahaa ummadda koonfur galbeedna ay u gaari lahayd horumar ay hiigsanayaan iyagoo wada jira lana kala gogoyn maayo meel ay u kala go-aanna ma laha jamhuuriyadda soomaaliyeedna waa mid ceel berdana dadka degan waa shacabka reer koonfur galbeed waxaa wada dego walaalaha soomaaliyeed oo dhanba xildhibaanada hadlayo oo aan ognahay beelaha ceel berde dego beel kamida inay yihiinna waa ognahay ceel berde waxaa wada dego afar beeladoo waaweyn oo soomaaliyeedoo la ogyahay xildhibaanaduna beel bay kasoo jeedaan beelina dawlad noqon mayse waxaan odhan lahaa dadkaas waxay u baahan yihiin in m c h o iyo xarumo caafimaad loo sameeya haddaad wax ku taraysaan intaasina u qabtaannahay